xarunta gobolka jubbada hoose ee magaalada kismaayo waxaa maanta ka degay guddi farsamo oo gogol xaadhaya maamul samaynta gobolada jubbooyinka guddigan ayaa qeybka ergooyin ka socda wadahadaladii dhowaanahan ka socday dalka kenya kuwaasoo la filayo inay tagaan deegaanada kismaayo iyo hareeraheeda wararka ayaa sheegaya in guddigan ay weheliyaan saraakiil ka socda ururka igaad haddaba imaanshaha xubnahan iyo weliba wafdigii dowladda ee dhowaan kismaaye laga celiyey ayaa waryaheena maxamuud mascade waxa uu ka waraystay cabdinaasir seeraar afayeenka ururka raaskambooni oo ku sugan magaalada kismaayo waxaanu ugu horreyn weydiiyey xubnaha maanta gaadhay magaalada kismaayo waxay yihiin guddigani waxay ka kooban yihiin urur goboleedka igad oo dadkii daadihinayeen barnaamijkan oo gacanta ku hayan timidahay iyo dadka degan goboladan saddexda hadda la israaciyo raba maamulka in loo sameeyo jubbaland dadkaasay ka kooban yihiin waa gartay marka dabcan deegaanadaas waxaa degan qabaa'ilo kala gedisan marka qeybaha kala duwan ee qabaa'ilada deegaanka jubbooyinku ma ku jiraan guddigan yimid hadda kismaayo hay way ku jiraan an qeybaha kala gedisan ee dadka soomaalida deegaanka degan say u dhan yihiin waa ku jiraan wax ka maqan ma jiro waa guddi loo dhan yahay in muddaana laga shaqaynaye la istirxaan bixiyey guddigani marka waa guddi la rabo dhamaystiro insha allah maamulka la rabo in la sameeyo oo oo gogolxaag buu yahay waa gartay marka waxaad tiri guddiga waxa uu ka kooban yahay soomaali iyo igad marka waxaa kaloo jirta in la leeyahay igad wafdi ayay iyana kismaayo usoo dirtay marka ma isla socotaan mise way kala socdaan labada guddi maya waa isla socdaan dabcan way wada imaadeen barnaamijkani iyo gacan kuhayntiisa igad bay ahayd wixii gacanta ku hayay marka way wada imaadeen inkastoo da dadka qaarkood aan sugayno haddana igad qayb ka mida way timid waa gartay marka goormaa la qosheynayaa in la dhammaystiro maamul samaynta ee jubbooyinka wallahi de wixii hadda ka bilowda insha allah waa la guda gelayaa laakiin anuu kuwan dhigi karayo maalintaa iyo taariikhdaa iyo bishaasu dhammaanaya waxaan ku xaqiijinayaa hortiin halkan yimid inuu hordhac u yahay maamulkaasi iyo qaabkii loo dharsamayn lahaa waxaan rajaynayaa insha allah mar dhow oon fogeyn intii la guda galo in uu dhammaystirmo waa gartay cabdinaasir waxaa jira xubno iyaguna muddaba ku shirsanay amaba shir ka waday magaalada muqdisho oo iyaguna arrinta maamul samaynta kismaayo dhinacooda ka waday marka kuwaasi iyagu ma idinku soo biireen mise idinkama mid ahaan oo kuma ay jiraan guddigeenan walaala de urba kama hayo xamar shirka ka waday lagu samaynayo gobolada jubbooyinka maana maqal warna kama hayo adigaan kaa maqlaya hadda marka ma aanan maqal wax waroon ka haya ma jiraan maamul samayntan kismaayo waxaa imaanaysaa iyada uu jiro muqdis oo kala dhex galay idinka oo maamulka kismaayo ah iyo dowladda waxaana kaloo jirta in dhowaan laga soo celiyey magaalada kismaayo wafdi ka socday dowladda soomaaliya marka maxaad wafdigaasi usoo celisaan walaal wafdigaasi iyo meesha hadda aad ka hadlaysaa kolley waxaan aaminsanahay wixii jiraa uu iska soo bixi doonaa annagu waxaan mudannahay wax weyn baan qabanay waxa weyna la qabtayna waxay ahayd halkan in niman cadow haysta laga kaxeeyey wixii aan ina loo mahadceliyo oo xamar iyo dadka soomaaliyada jooga ay noo mahadceliyaan maadaama shaqo weyn oo culusaan qabanay waxa intaa ka duwan oo aan samaynay ma jiraan waxaa xigtay in aan maqalay waa warbaahinta iyo dee un dad fara badan barabagando iyo waxaan loo baanayn runtii aad fara badan oo lagu lagu kicinayo dadkii deegaanka cabdinaasir laakiin cabdinaasir laakiin arrin khaldan weeye waa garta laakiin marka dowladda soomaaliya miyaad leedahay kuma faraxsana in kismaayo ay ka baxeen ciidamadii al-shabaab oo marka eedamba waxaad usoo jeedinaysaa dowladda soomaaliya dowladdu wixii laga reebay waxay ahayd ciidankii halkan qabsaday inay bogaadiso oo u tahneedayso oo ay ku ammaanto wixii ay qabteen iyo dhibkii ay ummadda soomaaliyeed ka dulqaadeena ma ahayn in ay idaacadaha ka caydo oo ummadda laga barabagaando oo teeshinka dadka la kiciyo ma ahayn dowladdu marka ma dad dowladda u hadlaybaa idaacadaha idinka aflagaadeeyey ood ood sheegaysaa haddii idin aflagaadeeyena cidda idin aflagaadeyso waa kuwa ma walaalo way jirtaa barnaamijkaasi waana la og yahay waana wax hadda taagan maad noo sheegi kartaa magac ama qof afhayeena oo dowladda u hadlay oo aad odhan karto sidaa iyo sidaa buu yidhi mise eed guud baan iska soo jeedinaysaa aniga hadda ma ku dhahayo hebel baa sina laakiin waxaan kuu sheegayaa raayil caamka meesha la yidhahda muqdisho iyo warbaahinta halkan markii la yimid sidii la rabay inay oga hadlaan si ka bedelan oga hadleen laakiin cabdinaasirow ee guddigii dowladda ee ka yimid ee magaalada muqdisho iyo kii amisom ee wada socday ee aad ka celiseen ee garoonka diyuuradaha ee magaalada kismaayo ee taasi miyaanay ahayn wax la odhan karo waxa ay keenaysaa dhibaato ah in maamulkii meesha aad ka wadeen iyo dowladdii soomaaliyeed inay isku hor yimaadaan taasina markaa ay dib u soo celiso amaba ay keentaba in halkaasi ay dhibaato hor lihi ka timaado horta dawladdu wammada soomaaliyeed bay udhaxaysaa gobol gooniya iyo deegaan gooniya uma aha waa arrin saxa laakiin waxaa loo baahan yahay ilahi subxana watacala qur-aanka wuxuu ku leeyahay wa'tul buyuuta min abwaabiha guryaha albaabada oga imaada daaqadaha ka soo gelina meeshani maamul baa ka jiray system baa ka jiray annagu in aan nagala tashanin waxaa imaanaya waa arrin aan waa arrin aan sax ahayn waqtigaasi in ay soo duuleen oo hawada ay kusoo jiraan baan maqalay meelay u socdeen iyo waxay ahaayeen iyo waxaa loo soo diray shaqadooda midna warakama war waan haynin haddii annaga waajibka naga saara waxa weeye shaqadana inaan qabsano oo waxa weeye aan dhaano ciddii aanan ogeyn waxay u socoto waxaan waajib waajibku naga saaran yahay inaanan qaabilin waa waxaan xaq u leenahay way adeer waa gartay laakiin eh, cabdinasirow waxaa muuqanaysa ee tan iyo markay ciidamada kenya idinla qabteen magaalada kismaayo inaad diidmo kale hortegaysaan ee dowladda soomaaliya marka adinku ma awoodda ciidanka kenya ayaad isku hadlaynaysaan horta annagu dawladda maanan diidin kenya waa amisom ugandiska iyo jibuutiyaanka xamar jooga ay la mid yihiin wax calaamado gooniga ayaga ku dhegan oo sida hadda loo dhigayaa ma aha haddii kenya la yidhaahdo waa wax gooniya ugandiska xamar joogana dad gooniya inay ilaalinayaan bay noqonaysaa iyo kuwa jibuutiyaanka jooga maarata meesha yidhahdo arrintaas waa noocaas kismaayaan qabanay kismaayo markaan qabanay waxaa la sameeyey fawdo iyo barabagando iyo in intii dadkii dhintay ee dhibkaad ogeyd qaaday loo mahad celin lahaa in la yidhahdo waa sidan iyo sidan ay tahay iyo sidan ay tahay iyo maamulba xamar laga samaynayaa iyo intay wax ka baxeen wax adeer waxa la aqbali karaya ma aha waa garta lakiin cabdinaasir eh, haddii aad aeroboortkii ka celiseen guddigii iyo weliba guddigii kale amisom eh, haddana aad leedahay dee ciidamada kenya amisom bay qayb ka yihiin dee soo meesha mugdi fara badani kuma jiro kenya oo amisom waxa waxa weeyaan amisom inay waddankan waardeyso oo cadowga guud ay ka ilaalisay leedahay dadka soomaalida xamar laga soo dirayo dadka qaabilaya ee shaqadooda ay ka dhaxayso waa annaga kenya ma aha amisomna ma aha taas horta inaad fahantaan oo saa loo fahmaa sax waa in xamar waxa ka imaanaya annaga nagala soo xidhiidhaa nala weydiiyaa la yidhahda waftigaasaa lasoo dirayaa ee marka haddii aan ka hadalno arrinta dhuxusha ee waxaa soo baxayay warar sheegaya in dhuxusha in la dhoofiyo inay ka bilaabatay ee magaalada in laga dhoofiyo isla markaasina guddiga lasoo dirayay ay waxyaabahaasi ahaayeen waxyaabaha la doonaya inay ka hadlaan marka dowladdu waa tii dalkeeda maxaa ku jaban inay arrinta dhuxusha ee kismaayo xal u raadiso walaale dawladdu inay xal u raayso waa wax saxa meeshani horta dhuxul la dhoofinaya iyo dhuxul hadda laga hadlaya waxa weeye waxa meesha yaalla ummad soomaaliyeed oo hantidoodi gelisay dhuxul fara badan oo halkan intii muddaa taallay oo cunaqabateen la saaray annaga halkan markaan nimid ummadda soomaalida ee dhuxushan iyo hantidan gelisay way noo imaadeen waxay noo sheegeen in hantidoodii boqol kiiba sagaashan halkan ay geliyeen muddo fara badanna ay taallay yacni ay ku dhow yihiin inay guuraan oo qaxaan oo ummaddii deegaankan ay ka carto oo gaajo uga carto oo ay rab marka in maslaxadda ummadda soomaaliyeed halkan aan fiirino waajibna saaro weeye annaga oo wixii aan la fududayn karo aan la fududayno waan u sheegnay dawladda soomaaliyeed xamar joogta igad baanu sheegnay african union baan u sheegnay qaramada midoobey u sheegnay amisom baan u sheegnay waxaan u sheegnay in la bixiyo waxaan hadda yaalla ayna waajib tahay in hadda kadib la joojiyo geedka la gubaya iyo nabaar guudka ummadda lagu samaynayo arrintaas waa arrin aan saxin oo qaadanay annagu waxaan ka hadlayna waxay ahayd in la fududeeyo ummadda soomaaliyeed dhibaatadeeda mar kasta waxa weeyaan maadaama culays fara badan u haystay in la fududeeyo ayuunbaan ka hadalay wax kale maana shee- maanan sheegin hadda dhoofkii dhuxushu ma socdaa weli mise waa joogsaday dhuxul la dhoofiyey ma jirto oo oo oo ka baxday degaanka ismaaciil
kaasi waxau ahaa cabdinaasir seeraar afhayeenka ururka raaskaamboni oo isagoo ku sugan magaalada kismaayo khadka taleefanka ugu warramayay waryaheenna maxamuud mascade oo washington jooga